sida waxyaabo badan oo kale waxyaabaha uu xanuunka covid nteen saameeyey waxaa ka mid a xafladihii aroosyada isaga oo baajiyey munaasabada dhici lahaa inta u dhaxaysa bilaha abriil ilaa iyo agost oo xafladahaasi badankoodu ay dhacaan haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan waa kan mahad carabow cali oo muddo toban sanaha ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada toronto ee dalka kanada waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo aad umahadsan tahay sandheere dadka aroosyada qabo waxay kala yihiin level level level one level two level three marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer ah ku sameeya qaar baa ku sameeya bridgka amba waxay dadka soomaalidu u yaqaanaan badda si marti kala duwan oo u imaanayso dadka hadduu gaarayo kale afar boqol haddii uu gaarayo kale toddoba boqol waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka khuraafoodaya kadibna habeenkii waxaa la isla aadaa hoolka marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyadiisa kala duwan ay u dhacaan iyo qafka nooca uu yahay wax loo samaynaya saas waay xarunta xafladaha iyo makhaayadda safaari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay soomaalidu maamushee laga furo magaalada minneabolis ee gobolka minnesota cabdiraxmaan xaaji ayaan cabkos waa mid ka mida milkiilayaasha xaruntaas waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey xamadow waad ku mahadsan tahay hadda inta xafladaha kasalnay waxay ku dhowdahay ilaa iyo jiyaan dib u yara fiiriyo ilaa laba iyo toban xafladood way u badan yihiin aroosyo macnaheeduna waxa weye arooska inta badan waxay soomaalida xafladoodna u badan yihiin qada iyo casho maalintiiyo qadaa habeenkii iyo cashadii ah oo xafladii iyo iyo tamaashaadkii ah inta badan soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxaan iska leenahay number oo celcelisa inta badan qadadii waxaa isugu yimaada ilaa laba boqol ilaa ilaa saddex boqol oo qof laba boqol iyo konta ilaa saddex boqol oo qof ayaa maherka marka tahay ka dhaca haw badan rag intooda badan qadada habeenkiina xafladana waxaa yimaada ilaa laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol iyo konton qof intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xidhiirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan mahad carabow cali oo ku sugan toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay ha abriil aroos ilaa iyo afar boqol iyo konton qofood kasoo qeybgelaysay oo ka mid ah aroosmanka kalaasiga oo dad oo taytalkooda sarreeya oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeybgeli lahaa arooskii waxaa la yidhi ilaa ilaa hadda o marka qasab ka imaaday waalidiinta qas ayaa dhaqacday in la sameeyo tanaasul lacagtiina laga tanaasulo sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeyb galay labada waalid iyo labada waalid keliya iyo hal qof oo markaas saacidayo photography ah hataa ma jira in wax la doo sababtaa waxaa lagu sameeyey guriga marka waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan arooskana waxaa la qorsheeyey inuu dhaco ilaa iyo saddex maalmood waan gartay marka bilaha soo socda wax la kansalay ee miyay jiraan jadwalka ugu badan waxaa kansalation ku dhacay aroos marka inta ugu badan sababtoo ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacayay july fifteen oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii maalintaas bay ku beegeen dadka kasoo qeyb gelayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa siddeed boqol iyo konton qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo waddan gaara gabadha waxay ka imaanaysaa maraykanka wiilka wuxuu ka imaanayay philippine manila marka taasaad arkaysaa in shaqadii khabaabsi ku dib waa la qorsheeyey sanad baa la ballaangaraynayay dadka waxay soo qaadan doonaan kursiga nuucu ekaan doono dharkay martida gashan doonto dadka heesaya dharkay gashan doonaan waxyaaba badan la qorsheeyaya laakiin taasi waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeyay coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisa marka oolashii waxaa la yidhi sama imaan karaan wax ka badan kow hadda waxaa la yidhi toban qofood marka toban qofood ma familba ma saaxiib uu noqon karaa marka dadka qaarkiis cancelation ay sameeyeen inay dib u dhigaan marka saasaa jirta sadere mahad carabow cali iyo cabdiraxmaan xaaji ayaan waxaa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha cabdiraxmaan xaaji ayaan cabkoos mulkiilaha safaari ee gobolka minnesota ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaadhay uu tir ahaan nagu tusaaleeyo inta naga maaragtay naga kasalgarooday ama khasaaraha na soo gaaray arooska soomaaliyeed waxaan ku siin karaa qiyaas waayo mid walba midka kale uu ka duwan yahay average arooska soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa toddoba kun iyo shan boqol marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa waxaan oran karnaa marka toddoba kun iyo shan boqol ilaa toban kun lagu dhuftay laba iyo toban xabladood fogsaafo marka waa in ka badan dhowr boqol oo kun boqol iyo konton laba boqol oo kun kudhawa bay ku dhowdahay khasaarahana soo gaaray ilaa iyo maanta marka run ahaanti business wixii aad aad soo dhaaftay aad maanta aad joogtid waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxayna gelisay arrin ah uncertain oon garanayn maxaa dhici doona berri marka taasaa welwelkaygu weyn hadda u yahay wixii khasaaraana soo gaareen dad muslinaanu nahay iimaankan ku qabnaa maalin waa faa'iidaysaa maalin waa khasaaraysaa waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto ummadda shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan aan kula taliyo xilligan lagu jiro oo aada u adag oo xanuunada socdaan wakti run ahaantii ka duwan waktiyadaan soo marnay nolosheena dhammaanteed inaan qof walba meeshuu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu isilaaliyo uu ka taxadiro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay mahad carabow iyo cabdiraxmaan cabkos waxaa dhibaatada dhaqaale u keenay xanuunka covid sagaal iyo toban ku weheliya tiro badan oo bulshada soomaalida ah oo isla meheraddan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey nalana socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere